عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب حد المريض أن يشهد الجماعة adakani baabu bayaani xaddi lmariidi bal wuxuu baabaysan yahay caddayntii la caddaynayey ruuxa xanuunsanaya inta bal xaddiisa waxa weeyaan dee ay noqonayso xanuunkiisa marka la eegiyo qadarka an yashhada ee an yashhada aljamaacata jamaacaynu xaadiro bal cibaarada tarjamada kolley san weeye laakiin ruwaadda qaarkood ama culimmada qaarkood waxay ku dabdiyeen halkan xaadajiin bay ku dabdiyeen oo markaa la yidhaha baabu jiddil mariidi oo markaa macnuu noqonayo dadaalkii uu ku dadaalaya ruuxa xanuunsanaya inuu jamaaco xaadiro waa macnaa laqba cad weeye oo dadaalkii bal uu ku dadaalaya ruux isagoo xanuunsanayuu macduurba yahay haddana inuu jamaacada xaadiro bal haddii aan xaan nidhaahno oo imika xadd aan nidhaahno macnuu waxa weeyaan waa wixii ruuxa xanuunsanaya bal intii loo xadaynayay heerkii loo joogsanayay iyadoo xanuunku jiro haddana inuu dee casiimadii qaato inuu ruqsada qaadane uu xanuunkii isagu jiro adkaysto uu jamacii bal xaadiro inaha loo xadaynayo hadduu dee heerkaas iyo wax ka sarreeyo gaadho ay tahay inaan dee loo sunnayna ama aan la farayn jamaacadii inuu tago aan laba farayno uu ruqsadii markaas qaadanayo waana sidamarkaa ibnu rushayd cibaaradiisu ay ahayd oo macnaa waxa weeye ruuxii kolley marad hadduu jiro oo bal xanuun jiro ruuxa mashaqo u leh ruqsad uu jamaacadiiyo jumcadiiba ugaba hadhaa way jirtaa laakiin heerkay gaadhsiisan yahay xanuunkaas xadduu noqonaya ilaa intee xaddiisu ay tahay waxaanaynu soo marray cishaagiyo subaxa iyo laa atowhuma walow xabwan taasi waa mubaalaqo laguma xeel dheeraanayo hadday si kale u tegi kari waayaan way tegi lahaayeen laakiin bal waa ilaa inteeba ay noqonaysaa inuu jamacii ilaaliyo casiimadii ku dhaqmo iyo dee markuu heerkee gaadho ayaa ruqsadii loo ruqsaynayay inuu iskagaba hadho jumco iyo jamaacaba ayno gaadhaysaa ama laftiga jiddi iyadu macnaha kale u yeelanaya xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaasin qaala xadaanii abi qaala xadaana lacmashu can ibraahiima qaala alswadu qaala kunaa cinda caaishata radia allahu canha bal sanadka xadiidka dee cid aan ku joogsanayna ama aan qabanaynaa ma jirto ee cibaarada u dambaysa unee acmash iyo ibraahimba hortiya aswadba waa taabiciintii ee bal markaa acmash muxuu yidhi can ibraahiima qaala anahu qaala ibraahim wuxuu yidhi markaa muxuu yidhi ibraahim alswadu qaala dee qaala inta badan soo horeyn jirtay ama siiqadaa soo horeyn jirtay oo markaa siiqadii unbaa ismigii ka soo hormaray waxay noqonaysaa markaa can ibraahiima qaala anahu qaala meelahaasna anahu xadfamanoo layska aqriyaa jirta wuxuu yidhi alswadu aswad ibnu yasiid baa waana abtigiye qaala yidhi kunaa cinda caaishata oo yar cibaarada unbaa taas ah oo waa dee siiqo marmar aynu aragno un iyadoo siiqadu ay ka dambayso ismigaoo ismigu kaba soo horeeyo kunaa waxaanu ahayn cinda caaishata caaishaanu agteeda ku sugnayn radia allahu canha fadakarnaa waxaanu dee waa mudaakaradii cilmi kol haddii meel lagu kulmo dad ahlucilmiga ku kulmaan in xadiidkooda iyo waxay ka sheekaysanayaan iyo hadalqaadkoodu cilmi noqdo weeye ayna wax kale iyo sheeko kale iyo sheekadii caamada un ka sheekaystaan kole dee sidaa xaaladeenu tahay dee ma habboona waa mudaakaradii cilmiga meeshii majliskii la ysugu yimaadaba cilmi la faa'iidaysanayay marka iyadoo ay gurigii la joogo xijaabkiina uba dhexeeyo oy soo siyaarteen ayaa fadakarnaa waxaanu xusnay oonu ka hadalnay hadal qaadnay almuwaadabata calaa salaati bal laasimitaanka la laasimayo salaadii iyo watacdiima laha weyneynta la weyneynayo loo ihtimaamayo arinkaas baanu soo qaadnay waa isagii ciddii kale la joogtay caaishana way maqlaysaa iyaday ka soo saarayaan dee cilmi ay kaba faa'iidaystaanna qaalad markaa caaisha waxay tidhi iyadoo xaggan dee xadiidtaa ku tacalluqsan waana xadiid aynu markii hore abwaabtii weysada baabkii uu dhigtay mikhdabka iyo bal waxyaalaha kuweysaysigiisiiyo kumaydhiisigiisa qaybe aynoo horeysay halkan weliba qaybo kaba maqan soona noqnoqon doona intan aan salaada ku jirana dhowr goor uu soo celin doono dee qaybo kaba mid ah marka wixii bal xaggan inagaba khuseynaya maradkiiyo taasaan ka eegaynaa kol hadduu soo noqnoqon doono oo waxyaalaha kale ee fawaa-idee xadiidku leeyahay meelaheedun baan laba sugaynaa iyadoy waxna inoo horeeyeen haddaba waxay tidhi qaalat caaisha waxay tidhi lamaa marida markuu xanuunsaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay maradahu aladii maata fiihi xanuunkii aanu ka kicin ee uu kuba dhintay ayaa fa xadarat isalaatu salaadii baa timi oo xaadirtay waa salaad ayaa waqtigeedii galay kollay salaadani salaad cishaayi bay ahayd fa udina waa la aadaamay oo salaadii baa loo aadaamay waabal de haddii aan nidhaahno kolley xadiidka alfaadihiisa iyo riwaayaadkiisa yimi barhkoodna waan kaba faa'iidaysanaynaaye fa udina waa la ogeysiiyeyoo dee bilaal baaba ogeysiiyo dadkii inay yimaadeen oo la sugayo fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi uu cuslaaday dee intii hore isagoo xanuunsanayo ayaamihii hore xanuunku bilaabmay tegayey laakiin markii dambe ee uu waxa weeyaan soconba kari waaye weeye waana markii dambe ee gurigii dee caaisha ay intuu dumarkii kalena ay rasuulka ilaahay taa u fasaxeen ay u idmeen gurigii caaisha uu markaa ayaamihii dambe uu joogay muruu amra abaabakrin abaabakar amra falyusalli ha tukiyo binnaasi dadka ha tukiyo abaabakar amra taas buu yihi rasuulka ilaahay uu ku adkaatay inuu kaco bal dee guriga markuu imanaya waa lasoo garbagaleeyey oo muu soconahaynba hagaagu muu soconayn faqiila lahu waxaa lagu yihi rasuulkii ilaahay ina abaabakrin abaabakar rajulu nin weeye asiifun qalbi jilicsan asiif asalka hore min alasaf oo ah dee shidat lxusni imaka lafdiga xadiidkaabay xataa kuba yimaadeen waa raqiiq waa nin qalbi jilicsan oo idaa qaama hadduu istaago fii maqaamika meeshaada uu istaago halkii aad istaagi jirtay lam yastadic ma karayo an yusalliya binnaasi dadka inuu tukiyo waxaanu laba karahayn ee waa qalbi jilcsanyi qur-aanka markuu aqriyana wuu ooyayaayo oohintaas baanu dadkiiba maqashiin karahaynba qiraa'adiio inuu dadkii tukiyo ma karayo taasuu yidhi caaishaana hadalka tidhi taasaa lagu yidhi waa caada rasuulkii ilaahay hadalkiibuu ku celiyey oo uu yidhi muruu abaabakrin falyusalli binnaasi facaaduu lahu iyaguna hadalkii unbay kuba celiyeenoo dee kolley waa caaisha ayaa hadalka wadatay iyo ciddii kale laba joogtay fa acaada haaliata mar saddexaad buu hadalkii ku celiyey waa arinkuun muruu abaabakrin rasuulka ilaahayna mar saddexaad hadduu idhaaho muraajaco cidi ay hadal ku celisaa muu jirin bal markan saddexaadna xabsay amartay caaisha oy ku tidhi iyadu ujeeddo kalaanay lahayd may ahaynun arinkan ee dee ujeeddo kale kaba lahayde xabsay ku tihi bal sidaa dheh oo dee cumarba kaga adadag halkane bal taas dhoo xabsa markii hadalkii tidhi markii saddexaad ayuu faqaala yidhi ina kunna dumarow idinku sawaaxibu yuusufa yuusuf saaxiibadihiisii ayaa tihiin muruu abaabakrin falyusalli binnaas dee hadalna maanta lama soo celinayo dumarkaw waxa aad tihiin sawaaxibu yuusufa ee abaabakrin amra dadkaa tukiyo bal markaa kolley ina kunna sawaaxib horta waa jamcu saaxibatin n waxaana ujeeddadu ay tahay waxa aad la mid tihiinba dumarkii yuusuf loo soo ururiya ama sawaaxibtiisa ahaa xagga marka la eego wixii ay qarsanayeen wax ka duwan bay daahirsanayeen kole markaa walow lafdigu uu jamac yahay labaduba ay yihiin ina kunna iyo bal waxa weeyaan sawaaxibuba khitaabku lafdi jamacaba ahaadee marka hore ciddan lala hadlayaa loo jeedaa caaisho hadalka ku celceliso xataa xabsa way soo gelisay una way amartay caaisho weeye waa markaa shaksi sawaaxibu yuusufana walow siiqo jamci ay tahay ee waa imra'atulcasiizuun waa zulaykhaha weyneeda idhi magaceeda ahaa ma imraatulcasiis oo xaggay markaa iskaba shabahayaana waxa weeye haweenaydaasi markay maqashay dumarkii magaaladu wixii ay kuba sheekaysteen ay yidhaaheen dee waxa weeyaan haweenaydii casiiska in waxa waxa weeye dee qalbigeediiba qaatay oo dee waxa weeyaan de waa addoonkeediiba dumarkiibay u yeedhay maxay dumarkii markan ay u yeedhay dee waa tan gogol usii dhigtay cuntana u diyaarisee waxay daahirsatay inay iyaga maamuusayso ay sooriyeynayso ujeeddadeedna waxay ahayd inay yuusuf dee marka uu ku soo baxo quruxdiisa intay arkaan ay u garaabaan iyadii ay cudur daaraan xaggan oo yidhaahde markaa iyadii bal markaa inay u garaabaan bay ahayd baltaasi caaisha baltaasi iyadu waa midooda saaxiibu yuusuf waa haweeneydaa baan leey waayo dumarka kale waa dumar loo yeedhay uun yuusufna markii hore may arag ee markii dambe arkeenna waa kuwii uba garaabay yidhi kani basharba maaha taas iyadna waa intay doonayso dee waa tii caddaysatay bay tidhi waxay kaygu canaanayseen kan weeye canaana dee damcay oo kale haddaanu iyeelina waaba la xidi doona waaba taa markii dambe ay caddaysatay marka halkanna taasi waa mid xaggii markaa iskaba shabahayaana waxa weye caaisha waxay daahirsatay sababta ay u doonayso aabbaheedi inaanu imaam noqon dadka inaanu qiraa'ada maqashiin ahayn oo de oohintaa daraaddeed dee waanu ooyi jiray saxo markuu ooyo qur-aanka aqriya waa ooyi jiray inaanu maqashinayn laakiin ujeeddadeedu wax kale u qarsoon bay haydoo waxaa iyadu halkan soo dhigatay iyadaaba sheegtae rasuulka ilaahay de hadduu xataa meesha ka baxo ruuxaa meeshiisa joogsada dadku inaanay jeclaanayn oo la sharaysan doono oo ruux saancad iyo balaayo leh in lagu tirin doono haddaba aabbeed si aan loo sharaysan oo dadku aanay dee waxa weeyaan u sharaysan ayay doonaysay in bal markaa imaamnimada iyo bal rasuulkii ilaahay taas in lagaba sarfiyo bal markaas oo iyadaaba tiri laqad raajactu wamaa xamalanii calaa karati muraajacati ilaa annahu lam yaqac fii qalbi an yuxiba annaasu bacdahu rajulan qaama maqaamahu abadan waxaa qalbigaygii kuba dhacday inaanay dadku jeclaanayn ruux halkaa rasuulka ilaahay joogsaday dara meeshiisii dabadii aanay jeclaanaynoo taas bay ahayd rasuulka ilaahay markaa tan buu idhoo mushaabahada wejkeedu arrinkaa weeye muru abaabakrin falyusali binaas fakharaja abubakrin de kolley halkan xadaf baa jira xadiidkuna waa inoo soo noqnoqon doonaa duruqda kale waa inoo iman doontaa macnaha waxa weeye dee siba amarkii baa lay markaa bilaal baa isaga u yimi oo u sheegay dee rasuulkii ilaah inuu taa amray isna isagoo amarkii qaadanaya ayuu fakharaja abubakrin abubakar baa baxay markaa waa intii loo sheegay arrinkan la ogeysiiye dabadeed abubakar isagu muraajacadan ma joogin mana ogeyne fasalla dadkii buu tukiyey macnaa salaadii buu galay fawajada wuxuu helay annabiyu sala allahu calayhi wasalam min nafsihi xaggii naftiisa khifatan fudud fudayd oo macnaa rasuulkii ilaahay baaba wuxuu ka dareemay naftiisii ka dareemay si wuxuu intii hore ee culayskii badnaa iyo xanuunkii badnaa imaka ka yar ruun yahay oo yar fudayd uu dhici karto inuu gaadhi karo dee waxa weeyaan masjidkii iyo safkii uu gaadhi karo dadku xataa garbaabaha laba haye fakhraja yuhaada kolley xadiidku sanbo weeye markaasi dee wakhtigaa ay muraajacadu dhacday iyo wakhtigan uu khifada dareemay kolley isku habeenkii uun may hayn maalmuu tukinayay abubakrin waa maalmihii ugu dambeeyey xayaatadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa isagoo tukiyey maalmo tukiyey ayaa rasuulka ilaahay khifadan dareemo maaha habeenkaa uu lahaaba ee nidhi salaad cishaayiba ay dadka inuu markii abubakar galay haddana khifo helay oo kale horeynu xadiidna uguba soo maray rasuulka ilaahay inuu yidhi bal waxay igu shubtaan toddoba qarbad oo aan xadhkahooda la furin biyahood waaba intaasoo aan dadkii u baxoon uba dardaarmee taas halkii dahaaro ayaynu kuba soo maray qaybtana xadiidka markuu riwaayadkiisa dhiganayo way ka maqan tahayba imaka waayo way noo horeysay xadiidkuna ma yaraan doono meelaha uu kusoo celcelinaya bal salaadna isagoo waxyaalo kala duwan u daliishanaya ayuu haddana abwaab kale ku keeni doonaa bal marka waxa weeye rasuulkii ilaah baa khifo dareemay markaasuu fakharaja baxay yuhaadaa bayna rajulayn iyadoo la garbogalaynayo laba nin dhexdood laba nin dhexdood waa inoo dambeeyaan tasmiyadoodii macnaa rasuulka ilaahay hagaag dhulka ma dhigi karahayn ma socon karayn haddaa waqtigaa uu khifadaa dareemay laba nin baa adigu garbaha hayay rasuulka ilaahayna sidaasuu kuba socday bal taas bay ahaydoo sidee ilaa safkii ama ilaahay halkii soo gaadhsiinayeen maqaamkii iyo halkii uu joogsan jiro abubakar markaa taagnaa muhaadaatna ama yuhaada laftigu waa ruuxu markaa dee mashiga dee socod aad iyo aada u gaabisaho ruuxu kolba dhinac uu iilanayo taas baa laftiga lagaba cabiraa xadiid ibnu mascuud baha xaggan jamaacadaba dee waxaa anaga markuu ka waramayo taas waxaaban anagu aragna waqtigii rasuulka ilaahi lahaa inaanu ruux dee la og yahay munaafiqoo nifaaqnimadiisa la ogyahay mooye cid kale inaanay kaba hadhayno waxaa dhacaysa nin inta saas oo kale garbaa loo soo qabto safka la soo gelinayo nu xataa waqtigaa kaba hadhahayn yuhadaa markaa bal adigu rasuulka ilaahay ma socon karahayd keligii ee waxa weeye lugihiisa aanan bal dhulka u qabanahayn saa daraaddeed laba nin oo magacooda inoo dambeeya ayaa dhinacyada kaga jiray markaasaa maxay tihi kaani caaisha leh gurigii markii uu kaba baxayay kaanii waaba anigoo imika waa siday u xusuusan tahay anduru eegaya rijlayhi labadiisii lugoodoo waaba imika waxaad moodaa inaan arkayo labadiisii lugoodoo takhudaani xariiqaya dhulkii macnaha waxa weeyaan hagaag uma dhulkii uma dhigi karo kuma xijin karo hadday gaadheenna dhulkii unbay sidaa u xariiqayaanoo min alwajaci wa xanuun daraaddeed waana waqtigaa khifada ay sheegayso safkii baa la geeyey faaraada abuubakrna abuubakar baa wuxuu doonay an yata'ahara inuu dib u joogsado dadkiina wuu tukinayaa taasuu doonay fa awmaa uu ishaarayoo ilaahi xaggiisa annabiyu sala allahu calayhi wasalam ayaa uu ishaaray macnaha lamuu hadlinoo ama dee hadalkaaba ku adkaa ama dee ruux tukanayo salaad ku jira marka lala hadlayo ishaarada ayaa maxalkii nudqigo hadalkii in dee wax gacantii looguma fiiqo taas baaba kaba mudan bal rasuulka ilaahi baa u ishaaro maxay ishaaradiisu ahayd an makaanaka ay an ihbut makaanaka way meeshaada uun ku eko oo ku sugnow uma uutiya bihi rasuulka ilaahay waatanoo waa la wadaaye waa lala yimi oo rasuulka ilaahay xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ilaa janbihi dhinaciisiya oo abubakar dhinaciisii ayaa lasoo ayaa lasoo fadhiisiiyey rasuulka ilaahay waa isaga amarkiisii baanay ahayd kollayna markaa abubakar waxa weeyaan dhinaciisii bidix baa rasuulka ilaahay fadhiistay abubakar markaa ama abubakrin midigta ayuu kaba xigay bal taasba weeyo oo dee markaan nidhaahno abubakar baa midigta xigay abubakar wuxuu isu rogay ma'muun buu isu rogay rasuulka ilaahay haba fadhiye isaga imaam ahaa oo imaam noqday waayo mowqicii iyo meeshii uu imaamku joogsanayayba halkaasba ah bal taas waa mid oo waana kan kolley xagga markaa abubakar wuxuu isu rogay muballiq iyo inuu dadka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhawaaqay sii gaadhsiiyo ayuu isu rogo halkaasuu fadhiistay qiila lilacmashi acmash baa waxaa lagu yidhi wakaana nabiyu sala allahu calayh wasalam macnaa awakaana nebiyu weeyaanoo istifhaam weeye rasuulkii ilaahay miyuu ahaa yusalii mid tukanaya oo isagu dadkii dee tukinaya wa abubakrin abuubakarna yusalii bisalaatihi isaga uu ku xidhanayo salaadaa rasuulka ilaahay uu raacraacayo oo uu kuba dayanayo wanaasu dadkune rasuulka ilaahay wuu fadhiyaa marka inta yare hore mooye kuwa dambe umaba muuqdo dhawaaqiisuna dhawaaqii la maqli jiray maaho hadduu dhawaaqayana takbiirtiina dee cod cidi maqasho kuma dhawaaqayo markaa wanaasu yusaluuna bisalaati abibakrin waa istifhaam baa nidhi acmash baa la weydiinayaa oo markaa rasuulkii ilaahay miyuu isagu ahaa ka dee imaamka ah ee dadkii tukinaya abuubakarna isagu ku dayanayay dadkuna abubakar baa u muuqda dhawaaqiisana ay maqlayaane ay salaada abibakar iyagoo raacaya waa muballiquun isagu dadku maqashinaya ma arrinkuma taasuu ahaa fa qaala bira'si madaxiisiibuu lulay oo waa maxay waa ishaaradiia nacam qaaladu macnaha ashaara bira'si oo nacam haa buu yidhi xadiidku halkan daahirka sii dee acmashinay waqtigaa ma joogin ciddii uu ka maqlayna muu sheeginaya laakiin xadiidka duruqdiisa kale ayuu isagoo mawsuula uu kuba sugan yahayoo waa wixii uu wariyey oo taasba wey wakaana nebiyu sala markaa bal intan waa xadiidkii xadiidka waa taa aan leenahay waa inoo soo noqnoqon doonaa dee meelo kolley yar riwaayaadku ay ku kala duwanyiinna waa jiraysaa khilaafna bayna ahlilcilmi jiro rasuulka ilaahay ma imaam buu ahaa markaa mise ma'muum buu ahaa axaadiida cayshana tala jasmiye waa dee rasuulka ilaahay inuu imaam ahaa halkaa bidixduu ka fadhiistayna waaba mowqicii ama mowqifkii imaamka oo kale bal si wuxuu abubakar imaamka ahna riwaayaad way yimaadeen marka umuurahaasi waa umuuraha kolley baxtigeedu inoo dambeeyo ama abwaabteedu ay inoo dambayso imaka waa xanuunkan rasuulka ilaahay xanuunsanaya iyo haddana inuu jamacii tegay bal waqtigaas uu khifada yar dareemay intan baa maxalu shaahid ku yahay waana inoo socotaa kolleyna xadiidka duruqdiisa kalena way noo socdaanoo markaan iska wada dhammayno baabka ayuunbaan masalada jaanibkaas yar eegaynaa marka wuxu uhi rawaahu abu daawuuda can shucbata can ilacmashi bacda wazaada abuu mucaawiyata jalasa can yasaari abi bakrin fakaana abu bakrin yusalii qaa'iman wuxuu leeyahay bukhaari rawaahu xadiidkan waa wariyey abu daauuda abu daauud waa abu daauud dayaalisi sulaymaan ibnu daauud weeye abu daauud baa wariyey yuu ka wariyey can shucbata shucbuu kaba wariyey xadiidkan abu daauud baa wariyey shucbo kaba wariyey marka can ilacmash shucbana acmash buu kaba warinayo marka muxuu yihi bacdahu waa xadiidka qeyb kaba mid ah waa in xadiidkan muu wada dhammayn ee barhkii buu wariyo riwaayadiisana kolley kitaabka inooguma wada sugnaa ee sheekhu si uu halkan sharaxa kuba sheegayo bazaar baa sanadkeeda dhammeeyey oo lafdiguna uu ahaa rasuulkii ilaahay kaana almuqadama beyna yaday abi bakrin waa bal maalan waana intan imaamnimada wasaada abuu mucaawiyata abuu mucaawiya wuxuu siyaadiyey kolley abuu mucaawiya iyada riwaayadiisu kitaabka way dhacday abuu mucaawiya isagu wuxuu siyaadiyey jalasa uu fadhiistay rasuulkii ilaahay can yasaari abi bakrin markaa riwaayaadku inuu imaam ahaa taa hore acmashaynu soo maray ee wakaana nebiyu yusalii wa abubakrin yusalii bisalaatih abu daauud dayaalisi tan uu dee shucba canilacmash kaba wariyey abuu mucaawiye siyaadadiisan jalasa can yasaari intuba waxay keenayaanuun inuu dee rasuulka ilaahay imaamkaa haba fadhiyo dee waxa abubakarna ma'muum ahaa dee mubaliqna ahaa fa kaana abubakrin abubakarna wuxuu yusalii qaa'iman mid isagoo taagan dadkii tumarka ay ku dayanayeen oo tukanayey dadkuna salaadiisay arkayeen dhawaaqiisana way maqlayeen isagay raacayeen se rasuulka ilaahi buu raacaya xadaثna ibrahim bnu musa qaal ahbaranaa hishaam bnu yuusuf can macmari can الzuhriya qaal anahu qaal bal sanadku isaguna cid cusubi inaguma jirto oo kuma jirto sanadkan suhri baa wuxuu yihi qaala ahbaranii cubaydاllahi bnu cabdillaahi cubaydulahi bnu cabdilaahi baa ii waramay markaa hore xadiidkii hore aswad ibnu yaziid baa caaisho inooga soo wariyey tan waa cubaydulaahi bnu cabdilaahi oo qaala wuxuu yihi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi lamaa haqula markuu cuslaaday annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu cuslaaday washtadda uu adkaaday wajacuu xanuunkiisa u adkaaday ayuu istaadana ka fasax dalbay aswaajahu habeenkiisii baa wuxuu weydiistay oo inay u idmaan ka dalbay an yumarada fii beyti macnaa an yumarada weeye waa dee bal wixii ruux xanuunsanaya u baahnaayee dhaqaalayn iyo kawarhayn iyo bal taas ahayd in bal umuurahaas adeegiisa guud ee xaggan xanuunkiisa loogu fuliyo fii beyti beytkayga yumarad macnaa waa waa tan imaka waa tamriid fanigan tamriid oo dadkan dee in waxa weeyaan aan firmeeyad iyo dee shaqadoodiiyo taa laba yidhaaho ruuxana ama mumarid ama mumarida waa dadka iyagu u quma dadka dee aan adibadaas dee dhanna aan ahayne u qumaya khidmada dadka marudada ah haddaba rasuulka ilaahay isagoo intii hore ee aanu weli cuslaan xanuunkuna hayay ilaalinayay qaybtii iyo nowbadii mid kastaba habeenkeedii guriga uu tegaya markii ay ku adkaatayba socodku ayuu dumarkii weydiistay inay u idmaan bal intuu gees u dhacayo xanuunkiisana gees u dhacayo inuu dee meel keliya ku sugnaado aqalkaa cayasho joogo taas weeye an yumarada fii beyti fa adinna lahu nuuntan dambe waa tii nuuntii nuununiswa waa jamcii dumarka fa adinna way idmeenoo lahu rasuulka ilaahay bay taa u idmeen rasuulka ilahayna waqtigaa ma socon karayo xadiidka waxaaba loo daliishaday qasmigu iyo dumarkaa deynay waa kaasoo dumar buu qabay in waxa weeyaane inuu qasmiguba isagana waajibku ahaa mid kastaba inuu habeenkeedii iyo wixii ay xuquuqa u lahayd dee anuta kale ugaba badinee uu taasi waajib ay kuba ahayd waayo rasuulka ilaahi waa kan isagoo xanuunsanaya bal aan soconba karahay buu markii dambe uu soconba kari waayey idankan iyagii weydiistay dee waanay jirtaa kolley nikaaxna wax kuba dambeeya in dee aqwaal ah rasuulka ilaahay tan waa iyaga dee baab mukaarim alakhlaaq iyo xusnulcushri uu laba imanaya isagoo halkaa inaanu qasmigu aanu waajib kuba ahayn turji man tasha watub ilayka man tashaa bal maalan waa waxyaalihii laguma fasiray wax kaba mide bal xadiidka jaanibkaas baaba loo daliishadayoo rasuulka ilaahi waqtigaas buu ilaalinayay haddana isagoon soconba karahayn arrinkaasoo dee markaasay uba fasixeen intii intaa ka dambaysay ilaa uu ka wafaaday guriga caaishuu joogay marka caaisha hadalkii watee waxay tihi fakhraja uu baxay rasuulka ilaahay bayna rajulayni laba nin dhexdood ayuu baxay isagoo ku sugan macnaa laba nin baa garbahayay rasuulka ilaahay garbagalaynayay wuxuu ka yimi markaa taas waxa weeye dee gurigii kale waa gurigeedii markii laba keenayay takhudu xaal ay xariiqaysa weeye waa sida lafdigii oreo rijlaahu labadiisa lugood alarda dhulka oo dhulkii kuma xejin karayo ma dhigi karayo ee iyaga ayaa dee markaa sidayba oo lugihiina markaa dhulkii hadday gaadheenna inay saa u xariiqaanu mooye dhulka muu dhigi karahayn waa min shiddati almarad wa kaana bayna alcabaasi wa rajulin aakhara cabaas iyo nin kale ayaanu rasuulkii ilaahay nimankiis dee halkaas ahaaba oo cabaas iyo nin kale ayuu dhexdooda kuba sugnaa qaala cubaydulaahi buu wuxuu yidhi fadakartu dalika xadiidkan baan libni cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas oo sheekhtiisii ahaa ayaan u sheegay ama ibnu cabaas waxaan u sheegay maa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqaala lii wuxuu igu yidhi wahal tadrii miyaad garanaysaa man irajulu aladii lam tusama ninkan aanay magacaabin kuu yahay lam tusami baan u jeedaa lam tusami caaishatu caaisha aanay magacaabin ninka uu yahay miyaad garanaysaa qultu waxaa ihi laa mee ma garanayo qaala wuxuu uhi caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib buu ahaayo dee iyadu ay markaa iska diidaysay inay magacowdo dee adugu kolleyna waxaa laga yaab dee waaba rasuulka ilaahayna ibnu cami waxyaalo laga yaabaa inay kaba tirsanaysayna inuu jiro waqtigii efkigii iyo hadal rasuulka ilaahay hadalkii uu yidhi iyo bal umuure bal markaa taasay deeta isaga dhowraysay inay dee markaas waxa weeyaan magacowdeen waa cali bnu abi aalib bal sidaan sheegaya xadiidku kolley waxyaalo badan iyo umuuro badan buu kulansaday in abwaabo kala duwanna waa inooguma iman doonaa ee imika meesha waxaa inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo aada u cuslaayoon markii hore aan sooba baxayn markaa uu khifadaa yar dareemay inuu waxa weeye bal uu masjidkii yimi dee waana kan dadkiiba tukiyey walow abubakrin mubaliq uu ahaa bal in walow dee ruuxu markuu heerkaa gaadho xaalada ay tahay kolley jumco iyo jamaacaba ay ka dhacayso oon lagu kelifahayn ee haddana dee bacdu salafba way yeereene imanka waxna waa casiimo waxna waa ruqso casiimadu dee ruuxu marka aanu cudurdaar lahayn inuu jamaacadii ka qayb galo jumcadiina tagaa waa casiimo waa shaygaa waajibkaa weeye waciidkii iyo tahdiidkii adkaana iyada xagga jamaacada waynu soo maray jumcadna waabay noo dambaysaa laakiin ruqsadna maxay tahay ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay inuu dee ruqsad leeyahay isaga waa wax loo baneeyey weeye markaas ama iyadoo hadduu is adkaynayo oo waxa weeyaan culays iyo mashaqo haysatay xataa u adkaysanayo markaa tegaya dee looma diidayo oo lagama mancinayo ee laakiin arrinkii ahaa casiimada iyo wax go-an ee kaalaydii ilowba ilow tagtiiba meesha kaba baxayso dee waa ruqso markaa ruqsooyinkiina waxaa kaba mida dee barh waynu soo aragnayba dee markaa haddii roob jiro oo kale hadday dhooba jirto bal qabow iyo dabayl iyo waxyaalo waynu soo aragnay waxna waabay dee soo celin doonaaye xanuunkiina wuxuu kaba midayay ruqasaasoo ruuxii haddii xanuun hayo xanuunkiina dee mashaqo iyo dhibi ay uguba sugan tahay xarakaadkii iyo gaadhitaankii masjidka horta waaba looba ruqsaynayaa ee intana inka yar baaba loogu ruqsaynayaaye laakiin markaa muxuu yahay dee kol haddii uu heerkan oo kala gaadho horta casiimadii meeshii way kaba baxday casiimadii way kaba baxday laakiin haddana isagu haddii uu bal iyadoo uu haystay ruqsadaase isagoo xaaladiisu taa tahay saa ibnu mascuudna saxaabadii inoogaba soo naqliyo inuu ninku safka lasoo gelin jiray isagoon hagaaguba u socon karahayn waa say arrintooda ugu adkaydaytaa iyada dee tiina looma diidayo kolley salafkiina rag dafaalij ku dhacoo kale iyo oo iyadoo layidhi waa lagu ruqseeyo haddana odhan jiray igeeyo dee waa ka xay cala salaax baa leeyahy waan ajiibayaa uun odhan jiray oo kale rag kala duwan baa bal taas ayadoo barhkood iyagoo bal maalan taasoy xaaladan oo kale kuba jiraan markay dadkoodii kuba adkeeyeen ay laasimiyeen haddana masjidkii kuba dhintay oo kale bal markaa muhimku waxa weeyaan ruqsadii way jirtaa ruuxiina laguma kalifayo laakiin haddii isagii bal waxa weeyaan is adadkeeyo oo mashaqo adag uu xambaaro uu doono taas dee casiimadii may saarnayne dee taasi inay way kuu bannaantaa lahay hadduu isagu tan doorto ee wixii lagama manceeyo taas bay noqonaysaa umuuraha kale xadiidka inooguma sugan bal arinkaas ma imaan buha ma maamuun buha iyo waxyaalaha kaba ratimaya taasi waxaan leeyaha waxaynoo dam caaishada kolley duruqdiisa waxa jasmigu yahay rasuulka ilaahi inuu imaamka ahaa abubakarna uu mubaliqba ahaa arrinta kale xadiidka iyada inooguma suganba waxa weeye oo bal maalan iyaday waxyaale dee abubakar fadiiladiisa iyadoo ishaaratanna u ahayd imaamnimadii kaba dambaysay iyo khilaafadii rasuulka ilaahay uu kaba khaliif noqday waa kan rasuulka ilaahay amray in isaga bal uu diiday cid kale in laba amro markii hadalkii laguba celceliyey dee waana tii saxaabadu markii dambe waxyaaliha iskuba raaceen ee keenay inay laba mooyacoon ahayd rasuulka ilaahay diinteenniiba ugaba raalli noqdee miyaynaan inaguna adduunyadeenna ugaba raalli noqonayn ishaarana taasi way u ahayd oo bal taqdiimka ay bakrin waa kuba sugan yahay arinta kale iyadna halkan dee ay bal maalan ay tahay in albukaa walow kaura laa yubdil bukaa hadduu kol aduu waxaa qalabada ku yimi iyo khasho yahay haba batee dee salaadii ma burinayo rasuulka ilaahay iyadoo loo sheegay abubakarin inuu ooyo bal rasuulka ilaahay baaba lagama maqliyay sida xadiidka cabdullahi ibnu shakhiir kuba timi casiiska casiiz ilmirjal laabtiisa lagama maqlaye mu odhan tan oo kale ee waxa weeyaan oohintiina umuu diidin iyo waxyaalaha caynkaasoo dee yaanu ooyin mu odhane markaa waatan oo iyadna salaadii inaanay burinayn bal taasoo kale arrinta kale jirtaana bal jamaacada amarkeedu adaga adkaynta aada iyo aada looba adkaynaya weeye oo bal maalan walow ruuxii maridkaa looba ruqsaynayo inuu kaba tago haddana ruuxii hadduu sii xooga badnaydii ashadkii qaato dee waa tan oo lagaba manciyo san rasuulka ilaahay baa yeelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal umuuro kale oo inoo iman doonta waa ruux fadhiya oo dee imaamkii ah bal dadkii oo taagni ku daba tukada iyadaynu wax ka duwan ama waxyaalayna inoo horreeyeenna waa umuuraha inoo soo noqon doonaa baabu ruqsati kolley cibaarana ii taalla markuu soo noqnoqnayo wa fiihi itibaacu sawti lmukabir sharaxaygaysanay kuba sugan tahay waa marka uu sharaxa dhammaynaya dhowr sadar unka ayay kaba sarraysaayo xadiidka waxaa ku sugan mukabirka sawdkiisii oo la raaco kolley waa nuskadayda horta sida taalla dee kolley nuskhooyinkana in badan marka meesha iguma qorayn malaa mar hore yacni almubaliq walacalahu taxriif waa cibaaro malaa mar hore aan kuba qoray oo dee waqtigaa mukabirku inay mukabira sawtiya waa tan eh kolley lafdigu marka laba dee cibaaradiisa mubaliq way kuba sugnayda malaa lafdigu waa taxriifune sababku waa in la yidhaha almubaliqi baabu ruqsati fi lmadari waalcilati an yusaliya fii raxli baabu ruqsati ruqsada baabkeedii weeye laysu ruqsaynayay fi lmadari roob marka uu jiro iyo walcilati xanuunba hadduu jiro in waxaa kaloo dee ciladii dee ama sabab kale iyo xaajo kale qabow iyo dabayl iyo waxyaalaha dhooba iyo an yusaliya shaqsigii inuu kuba tukado fii raxlihi halkii gurigiisu ahaa inuu kuba tukado ama safara la noqdo ama yaa laba noqoninbe bal taas buu baabkeediiya kolley axaadiid aynu soo maray ama xadiid aynu soo marray buu sheekhu raximah llahu tacaala ama laba xadiid aynu soo marray buu keenayaa macnahaasna inooguba sugan yahay oo mididhowaa kan uu soo horreysiinaya xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can naafici ana bna cumara cabdالlahi bni cumar adana uu aadaamay bsalaati salaad fii leylati habeen daati bardin wa riixin qabow iyo dhaxan mee dabayl lahayd ayuu aadaamay salaadii u aadaamay uma qaala wuxuu yihi kolley meeshuna xadiidka nagama dheerayna waa dojnaan meeshii kutubta kala duwana sheekhu wax ka soo naqliya soo eegeegteen bal kutubtaasi ciddii kale lahaydba weeye xadiidkii aynu kuba soo maray uma qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi waa aadaankii dabadiba sida daahirka dee horena waa ti aynu masalada uga soo hadalnay ma aadaanka dabadibaa lala iman mise waa lasoo dhexgelinayaa alaa salluu fi rixaali war guryihiini meelihii manaasishiini iyo rixaashiini iskaga tukaduu yidhi uma qaala wuxuu yidhi isagay tani ficilkiisa ahayde isagoo sheegaya xujadii iyo daliilkii ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu a yaamuur mid amra almuadina muadinka idaa kaanat hadday ahaato leylatun habeen daatu bardin wamatar la helo kaanada waa taamadiiba habeen qabow iyo bal maalan roob leh yaquulu mid yidhaa inuu yidhaaho yaquulu ay an yaquula alaa salluu fi rixaali taasuu amri jiray oo xadiid aynu soo maray macnuuna aad iyo aad waa inoogu cadyahayba xadaثna ismaaciilu qaala xadaثanii maliku can ibni shihaabi can maxmuud bni rabiici اlansaariyi ana citbaana bna malikin waa xadiid kooban laakiin isagoo dheer baynu halkii masaajidii guryaha aynu kuba soo maray waa xadiidkii citbaan ee dheerah markaa hore halkan waa kooban yahay qaradkii iyo intii ujeeddadii unbuu kaba soo qaadaya haddaba wuxuu yihi maxamuud ibnu rabiic cutmaan ibnu maalik kaana wuxuu ahaa yaumu mitukiyo qowmuhu tolkii walxaal huwa acma khaasatan markii maxamuud la kulmee dambe uu xadiidka kaba warinaya hagaag buu indhalaa walow dee xadiidkaaynu kuma soo marray markii rasuulka ilaahay uba yimi inuu yidhiba waxa weeye waxaan ankiray qoonsaday araggaygi araggaygi baa daciifay inuu cibaaradaa ku soo maray markaa uu yidha waanahu qaale wuxuu ku yihi lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allahi inahaa qase waa damiirkii damiiru shani oo dee markaa taaniis meesha ay noqotona waa tan damiir alqasa ay kaba cabiraan takunu waxaa ahaanaysa adulmatu mugdi iyo wasaylu daad baaba dee roob baaba da-ayo isaga iyo masjidka uu qoomkiisii uu kuba tukinayo waa quba markaana waaxideediina waadi ama dooxbaa u dhexeeyay soo rogmada marka roobku do-o wa ana rajulun anigu nin baana dariiru lbasar kollayna mala markaa ismu wada raacin araggiisiyo dee xadiidka riwaayaadkiisa kala tahay noo cadaynaya markii dambese waa indhabeelay fa sallii tuko yaa rasuulallaahi fii beytii gurigayga ii kaalay buu leeya gurigayga waxaad kaga tukataa makaanan meel atakhiduhu musallan aan ka dhigto meel aan ku tukado markaanan masjidka tegi karahayn meel aan ku tukado meel aan kaba dhigto musallaa kaalayo gurigaygii kaga tuko fa jaahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa u yimi faqaala wuxuu yidhi ayna tuxibu xaggeed jeceshahay an usalliya inaan tukado dee aqalkaaga markii uu soo galayba halkeed doonaysad adigu dooranaysaa inaan kaga tukado aqalkaaga fa ashaara wuxuu u ishaaray ilaa makaanin meel min albeyti gurigii kaba mid ah fasallaa fiihi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam halkii baa rasuulkii ilaahay kuba tukaday bal markaa waxa weeyaanuun dee jamaacada asal waxaa yidhi masaajid in laba dhigo lagu tukado rasuulka ilaahay taa horena markaa qabow iyo roob iyo waxyaalahaasi jiraan waa kaa dadkii si loogu ruqseeyo ninkii hadda isagu waxaan u adkaysanaya masjidkii imanaya masaajidii jamacii lagama joojinayo rasuulka ilaahay waa inoo dambaysaa jamaca waa oogi jiray laakiin dadkii dee axaadi bal dee imaamkii isagii dee kolba intii joogta si uu tukiyo isagii waa kaa imanaya haddii dee aanu dheeraynba laakiin dadkii kale axaada ahaa ayay dee ruqsadu tahay oo markaa ruqsadii haddii ruuxu isagu casiimo lama yimaadana dee tani oo shay markaa shay loo baneeyey bay ahayde lama lahayn waajib bay kugu tahay inaad gurigii kuba tukato isagu ma shaqadii loo diidayay hadduu adkaysanayo taasna isagay ruuxii jirtaa haddaba laakiin markaa roob iyo taasi jiro waa kaan laa salluu fi rixal arrinkana muxuu saxaabiga nin sheegay marka mugdi jiro dee nin indhala ama indha daran oo kaleo socon karin daad marka uu jiro waa roobkii iyo waxyaalihii dee ayaanan gaari karaynoo markaa saa daraaddeed meel aan ku tukado kaale igu tuko rasuulka ilaahi tii uu yeelo dulmad iyo saylkiiyo kuwaasi inay acdaartii dee jamaca loogama hadhi jiray dadka axaadi ay ugama hadhi jireen inay kaba mid yihiin ayaabal xadiidka iyada inooguma sugan haddii guryi laguma tukanayana laftigu waa ka acamsaya keli in lagu tukado haddii keli loo tukanayayo dadkan gurigooda jooga hadday jamcaan oy jamca ku wada tukadaana markaa lafdigii dee waa wax ka acamsan oo labadii xaalaba waa laba xaalo iska imanayse muhimku masaajidii la tegayaba dee ruqsadan iyo jamaacadii laga qeybgelayay ayaa mashaqadan daraaddeed shareecadu aynooguba ruqsaynaysaan w baabun hal yusalii miyuu tukanaya alimaamu imaamku biman xadara anaa waa ruqsaa jirta roobbaa da-ay waaba la aadaamo waxaa la yidhi alaa salluu fi rixaal baa la yidhi dadkii dee ama meel durugsan kaba imanayay way iskaba hadheen laakiin dad baaba ama ku dhow ama dee iska soo dhex qaaday oo iskaba yimi masjidkii miyaa la xidhayaa mise dadkii kolba joogay iyada jamcii waa lagu oogayaa tiibuu baab inoogu dhigto hal yusallii miyuu tukanayaa alimaamu imaamku macnaa miyuu tukinayaayoo biman xadara waa dee dadkan kolba yimi imaamkii oo jamcii isagu ma oogaya bal axaadii ha loo fasaxee waan wa hal yakhdubu ma khudbaynayaayoo imaamkii yowmaljumucati maalinta jumcaha fi lmadari iyadna jumcaha xadiidka ibnu cabaas baan ku soo maray waa xadiidna uu inoo keeni doono haddii la yidhaaho bal imaamku iyadoo roob jiro isagu jumcadii miyuu oogayaayoo khudbadii miyuu aqriyaya haddii dee dad ay yimaadaan weeye hadday dadkiiba wada hadhaanoo cidi keligii oo ay noqoto cidba ay u iman weydo ama isagii muadinkii ay noqdaan dee jamaco jumco uu tukadaa ma jirto laakiin hadday ciddee jamaciba uu ku xasilo ama ay dee jumcadii kuba guntantaa meeshuu yimaado isagoo dadkii laba yidhi iska joogay ruqsadii qaateen miyuu jumcadii isagu oogayaa bal tan istifaan buu u dhigtay hadalkan muu jasmin oo waxa weeye taas laakiin dee axaadiis ay noo soo socota ayaa umuurahaas aan kaba faa'iidaysanaynayo macnuhuna waxa weeyaanun iyadoo ciladii ruuxa loogu ruksaynayay inuu jamacii ama jumcadii kaba hadhaa ay jirto hadday dadka qaarkood yimaadaan imaamkii oo uu tukiyo meeshii karaha ma jirto masaajidii dee lama xidhayo taasba weeye marka amarkan laysamrayo guryihii ku tukadana waa lil ibaaxa eh maaha iijaab dadkii lagu waajibinayo iyo nadbi maaha eh laakiin waa ruksadaas ayaa waa idiin banaantunbaa markaa macnuu noqonaya bal axaadiid buu inoo keenayaa saddexa wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna cabdالlahi bn cabdilwahaabi qaala xadaثna xamaad bnu zaydi qaala xadaثna cabdاlxamiidi صاaxiب الزiyaadiyi qaala samictu cabdالlahi bn الxaariثi qaala khadbna bnu cabaas xadiidku halkii aadaanka ama abwaabtii aadaankeenu kusoo maray kolley malaa sanadka dee haddii xamaad waa joogayo inta ka dambaysa cabdulxamiidkaasna horean usoo sheegnay cabdulxamiid ibnu diinaar inuu la yidhaah sharxan hore waxay noogaba sugnayd xaafid inuu kaba cabiray cabdulxamiid iyo cabdulaahi bn alxaarith oo kale iyo bal qolooyinkii markaa nin kaleo halkaa kale la socday iyo inay aqraan yihiin walow in yar ay kala waawen yihiin waa riwaayadii markaa halkaa hore wuxuu soo yidhi bal markaa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay cabdulaahi bn alxaariثi qaale isagoo yidhi khadabanaa waxaa noo khudbeeyey ibnu cabaasin ina cabaas fii yowmin maalin dii radqin dhoobo u saaxiibo roob baa da-ay oo dee dhulkiibaa dhiidhi iyo dhooba la wahlaa markaa roobkii waaba qaadee laakiin dee dadkii socodkiibaaba kuba adag fa amara wuxuu amray almuadina muadinkii lamaa balaqa markuu gaadhay xaya calaa asalaati halkaa gaadhay ayuu qaala ku yidhi qul waxaa tidhaahaa waa wuxuu amray waa tane alsalaatu fi rixaali salaadda waxay ahaatay guryaha ee guryaha iskaga tukada taadheh oo markaa waxay ka dhigan tahay markuu ashhadu anna muxamadan rasuululah yidhi ayuu ka joojiyey inuu yidhaha xaya cala asalaati iyo xaya cala alfalaxo dee waaba kaalayay noqonaysaa dadkiina waxaa la leeyahay guryihii kuba tukada eh halkaas waana tii xadiidka kolley kalaamkeedu inoo horeeyey miyaa la israacinayaa oo sida axaadiida qaarkood mise waaba dee la kala reebayaayo maarkaa lamama odhanaya xaya cala sal xaya calafalax way inoo horeysay kalaamkeedu fa nadara way eegeenoo bacduhum barhkood ilaa bacdi dadkii joogay dad baa joogay markaa waa la isteeyey waaba iyagoo fa kaanahum waaba iyagoo dadkii xaadiriinta ankaro arrinkan bay qoonsadeen in dadkii la idhaha iyaday jubco tahay waxa weeyaan guryihiinii kuba tukada fa qaala wuxuu yihi kaanakum markuu arkay dadkii waxaad moodaa ankartum inaad qoonsateen oo bal maalan arinkan haadaa ficilkaygan iyo dee inaad muadinkii taa ku idhaaho markaasaa wuxuu hi haadaa waa arinkan oo ah in la yidhaah markay saasoo kale roob ama dhiidhiya waxaasi jiraan in asalaatu fi rixaal facalahu waxa sameeyey man huwa khayru minii ruux aniga iga khayr badan minhuna haddaan halkii hore kusoo maray towjiiheeda waan soo aragnay ruux aniga iga khayr badan ayuu u jeedaa yacni nabiya sala allahu calayh wasalam markaasaa wuxu uhi inahaa jumcadu casmatun shay waajiba weeye waa waajib oo ma aha dee shay uun ruuxu ruuxii dee aan macduur ahayn aan cudurdaar lahayn uu hadduu doonana iman karo hadduu doonana kaba hadhi karo laakiin wainii karihtu waxaa nacay an uxrijakum ay an uuqicakum fi lxaraj mashaqo iyo cidhiidhi inaan idinku rido oo dee iyadoo dhiidhigaas iyo dhoobadaasi axaasi jirtaan aasaa ku soo socotaanoo halkaa dhibi idinkaba timaado wa can xamaadin kolley sanadkii horeu mowsuul ku yahay can caasimin can cabdillaahi bni alxaariثi can ibni cabaasin naxwahu oo bal maalan xadiidkii horeo kale ayaa iyadana kan wax la mida ayaa sanadkan laguma wariyey hayra annahu qaala ibnu cabaas wuxuu yihi riwaayadan waana islaasimay adigu way isku dhowyiine karihtu waxaa nacay an uasimakum inaan idin dambaajiyo on dembi idinku rido oo siduu ugu ridaya dee haddii xaya cala asalaati xaya cala alfalaax la yidhaaho inay ajiibaan baa meeshii korkooda ah hadday haddana ka hadhaan iyadoo loo yeedhay oon ruksadanna aanay haysan way kuba dambaabi lahaayeen marka inaan taas idinkuba rido taa horena an uxrijakum an ukhrijakumna haddii la wariyo inaan idin soo saaro may noqon oo fataji-uuna aada timaadaan inta dee markaa idinkoo ajiibaya xaya cala salaadii taduusuuna idinkoo dee waxa weeyaan ku joogsanaya addiina dhoobadii oo dee dhex muquranaya ilaa rukaagbikum ilaa jilbihiino macnaa dhoobadaa badan ee jirta inta soo dhex qaadaan dee meelaha qaarkood aad ku limataan oo ilaa jilbihiinniiba adhoobadii la gashaan inaad saa ku timaadaan ayaad idin nacay oo taas baad nacay buu idhi bal markaa xadiidkan waxa weeyaan ibnu cabaas waa inoo horeeyo maalin jimcaana wahayd waa kana yidhi inahaa casma dee waana tan ay nooguba sugan tahay in ruksadaasi jirtee laakiin maxaa inooguba sugan hal yusali limaamu biman xadar baan imika eegaynaa ruksadii maaha imaamku dadkii kale joogay miyuu tukinayaay ibnu cabaas waa kanuu yihi khadabana ibnu cabaasin dad kalena way joogeen oo markaa kol hadduu dadkii yidhi joojiyuu yihi alaa salluu fi rixaal dee dad kalea joogee kamuu dhigin uu yidhaa idinkuna guryihiina ku noqda waa tukiyey waana u khudbeeyey bal markaa imaamkii isagu dee waxa weeyaan dadkii joogay waa tukinaya hadday jumco tahay uu khudbaynaya hadday salaad kalena tahy laakiin aaxaadii markaa isagii waa inuu jooge aaxaadii de haddaanu isagana mashaqo aanay ugu sugnayn markuu meel dheer joogo inay deesan uba yimaado laakiin aaxaadii dadka ayaa ruksadii qala weeye ama imaamkii dee inuu joogo wey bal kaasi waa xadiidka hore xadaثna msلm بن ibrahim qal xadaثna hishaam can yaحya can abi slmةa qaal anahu qaal yaxyhu koley waa yaxya bnu abi kahiir abu salmana dee waa garanayna cabdiraxmaan hishaamna waa hishaam dastawaay iyagoo san u wada socdana waa kuwan inagu soo noqnoqda abu salma qaala wuxuu hi saaltu waxaan weydiiyey abaa saciidin اlkhudriya صaxaabiga abaa saciid ayaan weydiiyey kolley wixii uu weydiiyey halkan nooguma sugnaa halkana xadiidkii dee ujeeddadii iyo qeybtii unbuu kaba soo qaatay xadiidku waa kanoo arqaan badan baaba idinku sugan halkan inuu leeyahay oo meelana dee markaa kolley intan salaada aan kuma jirno ayuu keeni doonaaye laakiin xadiidku abwaabta ictikaafka iyo kitaabu siyaam buu kuba iman doonaa arrinkuna wuxuu wuxuu weydiiyey habeenka leylatulqadriga ayuu weydiiyey saxaabigan abaa saciid waxa weydiinayana markaas dee abusalama markaasuu arinkan iyo qisadan ugaba waramay iyadoo dee waxay kaba maqayn imaka halkan oo wuxuu idhi jaa-at waxaa timi saxaabatun daruur na rasuulka ilaahay baa sii sheegay dee isagoo dadkii amray iyadoo malaa tobankii dhexe ay ictikaafeen inay ictikaafkoodii ku laabmaan oo dee markaa hore ayaa rasuulka ilaahay dee taasu moodayo intaanu ogaanbahayn ayuu yihi waxaa lay tusay anigoo dee kuba sujuudayo biyo iyo dhoobo kuba sujuudaya ayaan arkoon manaam kuba arkay marka muxuu ihi jaa-at waxaa timi saxaabatun daruur baa timi famadarat weydaadi xataa saala ilaa uu dareeray asaqfu saqafkii wa kaana min jariidi nakhli dee wax wax celiyo maahayn cadceedun buu celinaye laamahan timirta oo dee garabka ama laisbaaldhigay oo si sarabka oo kale ah marka cadceeddii hadday celiyaan biyihii ma celinaya malaa ciidna dee sii darkadihii oo kale wax ciidiyo dusha laga saarayna may jirin markaa biyaha way soo daynayeen markaas saqafkiibaa biyihii soo daayey fa uqiimat isalaatu salaadii salaad subax bay ahayde waa la aqiimay fa ra-aytu waxaan arkay ina rasuulka ilaahina waa tan habeenkii lagu tusay inuu habeenkaa dee waa subaxdiisii bay noqotayoo biyo iyo dhoobo ku sujuudi dooneen fa ra-aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu caleyhi wasalam yasidu xaal uu sujuudaya fi lmaai watiin waa wixii calaamadana loogaba dhigay habeenkiina markaa waa tega waa subaxdiisii biyo iyo dhoobo xataa ra-aytu ilaan arkay ahara tiini fii jabhati dhoobada raadkeedii baan wejigiisa ku arkoo dee rasuulka ilaahay waa ku sujuuday raadkeediina uu kuba arkoo dee dhoobo weyn oo wejigiibaa wada qarisay mayahayna waa aharteedii ee ruuxa markaa tukanayeyna inta uu salaada ku tugi jiro inuu wejigiisa masaxaa bal dee karaaha bay uba tahay oo dee markaa dambu iskaba masaxaya markaa horeba ma masaxayo haddaba rasuulka ilaahay markii salaadii laga baxay weeye ayuu ku arkay iyadoo rasuulka ilaahay wejigiisa iyo dee sida laftii inooba dambeeya iyo taas ilaa sankiisii dhoobadii ay jirto kolley xadiidkana sujuudiya meelaheedana oo ku soo celin doonaa xataa ra-aytu aaradi markaa dee iyada axkaamtii sujuudiya wixii kuba tacalluqsanaa iyo ayuu halkaa kuba keeni doonaaye iminka markaa maxay tahay xadiidkan roob baa da-ay haddana dee kolley ruksadaasi way jirto waa kan dhulkiiba masjidkiibaaba dhiidhigan iyo biyahan lahaa habeennimadii buu daayay dad baa joogo rasuulka ilaahay kula tukaday waa dad wixii hadhay ha hadheen ee laakiin rasuulka ilaahay dad baa la tukado abaa saciid kaba mid yahayoo waa tan dee sallaa biman xadar rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa munaasabada xadiidku ama axkaamihiisa kale iyo umuurihiisa kale oo wax inoo dambeeyo oo dee waxa meesha ay tahay in caadadu kol haddii roob da-ay oo roob sidaasii uu da-ay dadku inay dee mashaqada iyadoo ruksadana ogaayeen inay iskaba hadhaan iyadoo taasi ay hayd dee dadkii qaarna waa kuwan yimi rasuulkii ilaahay tukiyeyoo isagii markaa isagiina muu hadhin waa yimi dadkiibuu tukiyey taas baa iyada xadiidka imka maxalu shaahidku noqonaya xadaثna adamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna anas bnu siriina qaala anahu qaala anas ibnu siriin baa yidhi waa maxamed ibnu siriin walaalkii koley ilmo siriinna dee labaatanaye way kaba badnaayeen baa la yidhaahaa laakiin inta ruwaadii lix ama toddoba way noqdaan dee maxamed iyo xafsa ha uguma mudnaadeene inta ruwaadii kol xadiid baabu dhacay saddex ilmo siriin ay kala warinayaan kan kan kan ilaa marka dambe saxaabigii la gaadhayo saddex walaalihii midba mid kaba warinayo saxaabigii laba gaadhayo xadiid saasoo kolley ku tacalluqsanaa talbiyad iyo taas baaba jira haddaba anas ibnu siriin baa qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay anasan anasna aabbahood isagaa xoreeyey bal dee mukaatabu ku xoreeyo xoolo badan ayuu bixiya siriin oo dee siibu kuba xoroobay markaasoo dee bal markaa mukaatabu ku xoroobeen qaala wuxuu ihi samictu anasan anas baan maqlay yaquul xaal uu ku qowlayo qaala rajulu nin baa yidhi min alansaari ansaar kaba mid ah inii anigu laa astadiicu ma karayo asalaata salaad macaka macaga aan tukado inaan salaada kula tukado rasuulka ilaahu ma karayo anas wuxuu uhi wakaana rajula dahma nin buuran buu ahaa aada u shilis cilo kale imika inoomuu sheegin ma karayana waa jamcii ma soo gaari karayo socodkiibaa ku adkaaday taas buu leeyahay si citbaan buu ka doonayaa inuu meel aqalkiisa ka mida uguba tukado oo taasna bal markaa barhkood waxay yidhaaheenba waa qisadii citbaanuun laakiin citbaan waxaynu ku soo argeen si ibnurajab yidhaah isagu wuxuu ka cabanayay oo uu jamacana bal matalan masjidka u gaari kari waayey cindha daraantiisii iyo daad iyo roob marka uu yimaado ninkanna dee cillo kale ma jirtee waa isagoo dee malaa aada u shishlaayoo aada hidibkiisuu badnaayo socodkii kuba adkaa oon gaari karahayn masjidkii taasba weeye markaasa oo markaa waaba nin kale fasanaca linabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay buu u sameeyey dacaaman cunto fadacaahu ilaa mansili gurigiisiibuu ugu yeedhay fabasada lahu wuxuu u kala bixiyey xasiiran caw koley laamaha nakhiishu ay fadheen iyo bay kaba samaysan jireen xasiirkooda wanadaxa waanu rusheeyuu biyu ku rusheeyey darafa alxasiiri cawda dararteedii oo kolley hore aynu halkii dee salaada iyo meeshii hiyaabta iyo dharka iyo baynu kuba soo marray waxyaalahan ku tukashadeeda iyo inaan baasi kuba sugnayn rushayntuna anas ibnu maalik oo gurigooda sa yeelayna way noo horeysay malaa dee tani rushayn uun nijaasuulin ma aha ee waxa weeyaan uun bahasha dee way qallafsantaho oo wax adagna e bal yar jilcinteed iyo talyinkeed ama yar tandiifkeedunbay ahayd tani fa sallaa caleyhi ragcatayni laba ragcadood ayuu rasuulka ilaahay ku tukaday halkii fa qaala rajulu nin baa wuxuu ihi min aaliljaaruudi lianasin reer jaaruud kaba mid ah ayaa anas ku yidhi oo anas buu kuba yidhi akaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay muu ahaa yusalli duxaa waa nin reer jaaruud kaba mida kolley dee laftiga san imaka isagu sanadka inoogama mid ma aha anas baa anas ka maqlay anas ibnu siriin baa anas ibnu maalik xadiidka ka maqlay mawlihiisaas ninkani laakiin anas oo dee isna majlisku joogay uu anas iyaga markaa ugu sheegaya xadiidka su-aasha buu weydiiyo markaa matinku buu raacsan yahay sanadkii xadiidka ninkan aan laynoo magacaabini ka mid maaha markaa sheekhuna raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay waxaa dhacayba riwaayo dambaysa fulan ibnu fulan ibn ljaaruud iyadna markaa ma magacowne laakiin waa inuu dee jaaruudkani u awowhaa malaa jaaruudka waa reer cabdiqayse markaa sheekh wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaa in cabdilxamiid ibn lmundir ibnuljaruud inuu yahay bal kolley waa kalaam yaroon kusoo noqon doona markan sharaxa mar ee laakiin hadalkan dhammaysanayaan akaana nebiyu wuxuu ku yihi ninkii baa yihi nebigu miyuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yusallii mid tukada adduxaa duxada miyuu tukan jiray salaada duxada qaala wuxuu yihi anas maa ra-aytuhu maan arag sallaha isagoo tukaday ilaa yowma idin maalintaasum baan arku gurigaa dee waqti duxana way ahayd laba ragcadooduu ku tukaday taas buu yihi kolley abwaabu duxada abwaab buu u dhigan doonaa axaadiisteedna waan arki doonaa rasuulka ilaahay waa tukaday tarkiib iyo fadlina kitaabka ayaanay kuba sugnaanna way uba timiba dee saxaabada qaar san oo kale yidhi maan arag isagoo tukanayana arrinku maan aragunbuu yidhi laakiin maaha rasuulka ilaahay ma tukan maaha rasuulka ilaahay tukay maalintan maalmo aan ahayna waa tukaday dee tarkiibkiisu iyo dee uu dadka jeclaysiiye fadliga badan ay leedahay uba sheegay iyo bal maalintii sadaqaadkii maalintaa lagama doonaya in labadaa ragcadood kaba gudaysa sida saxiixa muslim kuma sugan iyo bal waa taase laakiin de way noo dambaysaa kalaamkeedii oo bal ibnu cumaroo le waa bidcana waabay day dambaysaaye laakiin arinku waa maan arag buu leeyahay maalintaasu mooyaane maraftaa mid weeyaan xadiidkan yar intuu usoo qaaday ninkani jamaacadiibuu kaba hadhay wuxuu jamaacada ugaba hadhayeena ciladu sheegtayna waa inuu nin aada u buuran ahaa oo malaa socodkii kuba adag yahay ibnu xibbaanna isagoo xadiidkan kaba qaadanaya raximahu llahu tacaala cudurdaarka ama acdaarta ruuxa u ruqsaynaysa inuu jamaacada ka hadho wuxuu kuba tiriya adhaama iyo asimanoo ninkio dee saa intuu culus yahay socodkiiba kuba adag yahay taasoo kaleu acdaartii jamaca loogaba hadhayay bal uu kuba tiriyey kollay xaggan xasiirka iyo kutukashadiis iyo waxyaalahaasna waa wixii noo horeeyeyba ee bal matala ninkani hadduu hadhana rasuulkii ilaahay waxa weeye halkan jamaacada dee waaba in waxa weeyaan dee dadkii uu tukanayay xadiid kollay say labadaa hore u daahir ahayn maaha laakiin sheekha wuxuu leeyahay mudaabaqada uu tarjamadii waxa weeyaan xagga ka waafaqaya dee markay noqoto ruqsadan ciddii cudurdaar lahayd loo ruqseeyey inuu jamaacadii ay kaba hadhaa taasi maxay keenaysaa jamaacadii in lagaba hadho ayagu ka hadhaan laakiin maxaa meeshii jirtana rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu laasimi jiray jamaacadiina maxay keensanaysaa ciddii kolba aan ruqso lahayn inuu tukiyo oo ciddii ruqso lahayd cilladu ama roob ha noqoto ama qabo ha noqoto ama wax kale dee iyaga ruqsadii bay qabaan oo hadday hadhaan masjidkii lama cidlaynayo imaamkii waa tukinaya kolba wixii joogay markaa jaanibkaa markan kaba eegna ayay munaasabadu ay tahay bal waxa weeye kolley xadiisyada macnaheedu waa inoo dhammaadeen waanan yar wadayaa baab kaleo iyaduna dhowr xadiid ay uguba suganyihin waxaa laga yaabaa inayn waqtiga waxay la yar dhaafaan laakiin markan uu faqaala rajulu min aali ljaaruud qabanayay malaa qolooyinkiina fadxaysa ay markaa arrintu noqonaysaa xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu yihi waxaa laga yaabaa inuu cabdulxamiid ibn lmundir ibnuljaruud yahay laakiin cibaara ay raacsan aniga nuskhadayda mooy nuskhada dayba ee dhowr iyo tobanka toddobiyo tobanka in bal nuskhadaasi ay ka dunaan karto nuskhda عبارة يتألى وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضوع آخر من رواية الخالد الحذاء كلاهما عن أنس بن السيرين عن عبد الحميد بن المنذر عن أنس وحلي هي بخاري وحصاص على حديث كان شعب الرواية دي يوم يلك لنا خالد الحذاء الرواية دي لبدأ أنس بن السيرين بيكورين أنس وحو كسي ورني عبد الحميد بن المنذر استقونا أنس بكسي ورني وعبارة ذات كله waxay yartaale halkan calaamo istifhaam kolley welina ma dabdino waa laga yaaba waqti hore inay hayd iyo sanado hore oon waxaan kuba qoray calaamada waxaan u sheegay haddana ibnu maaje inuu san oo kale cabdulxamiid ibnu mundir kuba wariyay hadalkiisa dambena waxa weeye riwaayada ibnu maaje iyo tan buu isbaal dhigayaa bal waxaan leeyahay horta cabdulxamiidkan sida taqriibkiisaba ku sugan oo nin iqo taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah laakiin ibnu maaje unbuu kitaabkiisa kuba sugan yahay hadalkan ah bukhaari wuxuu soo saaray oo anas ibnu siriin can cabdilxamiid uu kaba soo saaray kolley waa hadal nadar ku sugan yahay oo u baahan malaa dabdin iyo sixin bal markaa idinka tandiidka yar codsan laha qolooyinkiina haystee weliba ay u suurtogelaysa dhib yaraan in la helo un xadiidkan aan hayno duruqdiisa imika halkan ay noogu horeysa adraaftiisuna meeshay kuba qorantee meelaha dambe uu ku keeni doono oo laba eego bal inay jirto iyadoo anas ibnu siriin cabdulxamiid kaba wariya canaas ama riwaayada khaalid haba noqoto ama ta shucba haba noqoto bal in kitaabkii lagaba hubsado bal taasi inay tahay iyo tani inay nasaakhiintii wax kaba dhacay ay tahay iyo sabqalam inay tahay bal waxyaalahaas kolley bal taas yar eego inoo soo tatabuca waqtigeega iskana waayo anigu istifaamtan waytala ilaa imikada waxaan jisminaya ma jirto dee waxa ii muuqatana kolley cibaaradu inaanaysan kuba saxnayn oo dee waata ii muuqato uun oonu kitaabka kolley kuba sugnayn laakiin haddana bal si aan u taabanno xadiidkan labada dariiqa midna duxo ku imanaya midna taa bal eega u laabma duruqdaas sanadkooda eega sanadka cabdulxamiid inuu soo galay isagoo anas iyo labada anas uu dhexeeyo bal markaa taas oo dee riwaayadani markaa inqidaac hadhow laba yidhaaho riwaayadana inqidaac ma leh waa kan la samictu eh bal taas soo yar eega weye kolleyna ma laha taas waa eegi doontaan halkii afyaa unaasna haddii aad wax hesheen bal dee qisada idimaan taam yeelide haddii wax la helay waan idinka sugayaaye bal baabkaan dhammaysanaya baabun idaa xadara adacaamu cuntadu hadday xaadirto cuntadii la keeno weeye wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqiimo eeg cuntadii baa la keenay salaadiina waa la aqiimay marka maxaa xukunku eeg jawaabtii idaa unbuu yidhi imika muu ridin oo jawaab shardigii ma sheegin bal markaa meesha dee waxaa la yeelayaa malaa khilaafka culimaduna waa xoog buu leeyahay laakiin axaadiida inooguma sugantahe maxaa la yeelayaa arinku muxuu noqonaya shakhsiga musaliga muxuu yeelaya ma cuntadu ku horeynaya mise salaadan la aqiimay ee dhici karta inay dhaafto hadduu cuntadan uu sii dul fadhiyo ayuu xaggeeda u kacaya taa jawaabta xadiidyada aaaarta uu inoo soo aroorinaya axaadiia ayay inooguma sugantao wuxuu yihi wakaana bnu cumara ina cumar wuxuu ahaa yabda-u mid bilaaba bilcashaai cashada oo ina cumar xataa salaaddii haddii la aqiimo iyadoo salaaddii la aqiimayo dee kolley cashadoodna waqtiga maqribka iyagoo sooman baabay kolkol dhacaysay oo cuntadiibaa markaa loo keenaya dee afurkeenan iyo waxaan kala dambeeyaa ma jirinbe bal markaa haddii looba keeno cuntadu iskaga bilaabi jiray haddii si kaleba ay tahayna iyadoo la keenay waa salaada maqrib qaaliban deetanu ku horreyn jiray salaadii kalena wax farqiga udhexeeya ma jirto bal ibnu cumar saasuu ah marka ibnu cumar hadalkiisa inoogumaba sugnaa aharkiisan uu soo naqliya inoogumaba sugnaa bal inuu markaa ruux u baahan oo gaajaysan oo hadhow dee hadduu isagu in waxa weeyaan salaadii gale qalbigiisu cuntadii ku tacalluqayo iyo inuu yahay in kale iyada kala qaadma jire cuntaduu iskaga horreyn jiray waa mid muqaal abudardaay saxaabigii abudardaana wuxuu yidhi cuwaymir min fiqi lmari shaksiga aqoontiisa iyo fiqigiisa waxa kaba mid ah iqbaal waa aqoonta uu leeyahay fiqigiisa iqbaaluhu qaabilitaankiisa iyo ujeedsigiisa calaa xaajatihi calaa qadaai xaajatihi waa xaajadiisa gudashadeeda uu qaabilo xataa yuqbila ilaa uu uje qaabilo oo gudagalo oo calaa salaatihi salaadiisii walxal qalbuhu qalbigiisu faariqun uu wax kaloo jeediyo oo shuqliyo kaba maran yahay macnaa hadalkan isagu waxa weeyaan abudarda aharkiisuna waxa weeyaanba inyada ka ibnu cumar waa inoo dambeeyaa matigu inooguba iman doonaa kan isagu suu sheegaya ibnulmubaarak baa kitaabu zuhd iyo ibnmoxamed ibnu nasr marwasi kitaabu tacdiim qadr salaati laakiin dariiqa ibnulmubaarak ayay ku xidhiidhiyeen wuxuu leeyahay ruuxa aqoontiisa iyo fiqigiisa waxaa kaba mida haddii meeshii xaaji jirto ooba cuntada dee uu baahan yahayba kasoo qaad xaaji inuu iyada xaggeeda u jeesto deba wixii bal maalan tacaluqan qalbigiisu ku tacaluqaya meesha ka saariya laba la yimaado si uu salaadiisii u galo isagoo qalbigiisu faariqiyo wax jeedinaya aanay jirinoo marka aharkiisii maxaa lagama fahmaya haddii ruuxa waxani uu shuqlinayo isaga jeedinayo ha ku horeeyo cuntadiiba dee walow xaajadu ay intan ka acamsan tahay ha kuba horeeyo si uu qalbigiisii khushuucdii la doonayay aan wax ka dhaawacaya ama ka nuqsaaminaya aanay salaadiisa aanay uguba iman dee xaajadan iyo waxaan qalbigiisa ku tacaluqsanya daraaddeed axaadiid buu inoo keenayaa kolley barhkood waan israacinaya xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can hishaam yaxya waqataan hishaamna waa ina curwa qaala xadaanii abi qaala wuxuu yihi oo curwa yidhi samictu caaishata can inabiyi sala allahu caleyh wasalam caaishaad maqlay iyadoo rasuulka warinaysa annahu qaala inuu yidhi idaa wudica alcashaau cashada haddii la dhigo waa cashadii wa uqiimat isalaatu salaadii la aqiimo dee waa salaadii markaa kuba soo hagaagtay maqribkii ka soo qaad hadday salaaddii cishaayi tahayna waaba sax ee fabda-uu bilaaba oo waxaa ku bilowdaan bilcashaayi cashadiinan iska cunoo cashadii ku bilaaba xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaana laythu can cuqayrin can ibni shihaabin can anas bni maalikin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala idaa qudima haddii la keeno lasoo dhigo weeyo lasoo hormariyo alcashaau cashadii fabda-uu bihi ku bilaaba qabla an tusalluu salaata almaqribi ruux sooman baaba jiro cuntadan u gaajaysan ama ruux kalebe bal waxa weeye intaydaan salaada maqrib tukan barhkood baa salaada horena salaada maqrib kaba dhigay walo dee aan idlaaqeeda iskagaba daysan karno walaa tacjaluuha degdegina can cashaa'ikum oo dee salaadan waxa weeyaan dee waxa weeye gaadhay ee waqtigeedii gaadhay ama laba aqiimay taa waxba yaana idinka dedejina cashadiidni isaga ha kaba degdegina wey balkaasna waa xadiid anas xadiid kalena ooba kana xadiid ibnu cumar ah xadaanaa cubayd bnu ismaaciil can abi umaamata can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal cubayd ibnu ismaaciil cubaydullaahina waa la yidhaha waxaan filaya inaan dhowaanba soo maray waa nin hiqa oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaayo waana kitaabka bukhaari bukhaari unbaa afraaddiisa uu kaba mid yahay markaas inta kalena wadadaan soo aragnay wuxuu yihi can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa wadica haddii la dhigo cashaau axadikum axadkiin cashadiisa la dhigo oo waa uqiima waa midka idinka idinka mida cuntadiisii baa lasoo dhiga haddii dee cunto nin kale leeya lasoo dhigo tiisii aanay ahaynba dee isaga salaadiisii baa horeynayse wa uqiimati salaatu salaadiina la aqiimo fabda-u bilcashaai cashadii ku bilaaba walaa yacjal yaanu degdegin oo ruuxu yaanu degdegin xataa yafruqa minhu ilaa uu ka faaruqayo oo xaajadiisii kaba qaadanayo cashadiisi yaanu kaba degdegin haddaba kaana bnu cumar ina cumar wuxuu ahaa waa tii halkii de yabda bilcashaadii yuudacu lahu acaamu cuntaa loo dhigayay wa tuqaamu salaatu salaadiina waa la aqiimayay falaa yaatiiha ma imanin salaada xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo kaba ilaa uu ka faaruqa xaajadiisii way walxal inahu isagu la yasmacu maqlayo qiraa'at alimaami imaamka qiraa'adiisii uu maqlayo bal xadiid afraad waa xadiidkii ibnu cumar une waa ma xadiidkiisan une wa qaala zuhayru zuhayr wuxuu yihi waa zuhayr ibnu mucaawiya aljucfi markaas waa xadiid mucallaqa wah bnu cumaan wah bnu cumaan wuxuu yihi zuhayr waa rijaasha kitaabka wahabna marka dambe u odhan doonaa waa nin reer madiina ah ciddii wahab kaba sii warisayna waa sheegi doonaa suhayr isaga dee waa mawsbal markaa meelo kaleba waa ku mawsuuleh wahabkana kolley waa nin reer madiinaasuu sheekhuba odhan doono waa nin xaaladiisa bal dee cadaalad daahira mooyeene laakiin aan aad loo hubsano waa kay mastuurka kaba cabiraan ama majhuululxaal waana nin bukhaari tacliiqan uu ku leeyahay tacliiqaadkan ee wax usuushiisaa iyo axaadiistaasoo t uu markaa mawsuul uu warinaya maba jirto kutubta kalena guud ahaanba ee shanta ah riwaayo uu ku leeyahay ma jirto wah bnu cumaan waana dadkii atbaacu taabiciintaee dhexe weeye waa kuwoodii dhexe wuxuu dha adaba can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi idaa kaana axadukum axadkiin hadduu yahay cala acaami cunto uu korkeed kuba sugan yahay falaa yacjal yaanu degdegin cuntadiibuu ku sugnaa yaanu degdegin oo cuntadiisa yaanu kaba degdegin xataa yaqdiya ilaa uu guto xaajatahu xaajadiisii minhu waa cuntada uu kaba guto waa wixii uga baahnaya dee uu ku gaajo baxaya ama cunta adigu xaajadiisii uu ka guto wain uqiimat isalaatu salaadii ha laba aqiimo rawaahu waxaa wariyay ibraahim bnu lmundir waa sheekhyadii bukhaari buu kaba mid yahay can wahab bnu cumaan isaga kaba wariyey wa wahbu ninkan wahabina madiiniyo waa nin reer madiina waa inta aan leenahay bal waa nin quraysha malaha reer bani maqsuumba oo reer madiina oo mastuura si aan leenahay oo atbaacu taabiciin tii dhexa kaba mida bukhaarina tacliiqaadkan uu kaba wariyo bal kolle axaadiiii waan israaciyey dee macnahooduna waaba inoo cadiyay axaadiidanta inooguba sugani waxa weeye salaadu inay karaaho tahay markaa ruuxa cunta ay agtiisata alle uu doonayo inuu cuno taasba weeye waxaa ku sugan dee khushuucdii waa tan kolley cillada waan aragnaa hadalkii abudardana waytaa inoo horeeyey in ruuxii hadduu cuntadan doonayo inuu cuno qalbigiisii halkanuu jirayaa markii salaada uu galana wixiibaaba qalbigiisii shaydaan kuba soo xaadirinaya khushuucdii salaada meeshan tegaysa ama nuqsaamaysa haddaba arinkaas jira oo ah in qalbigu kuba tacalluqaya cuntadii in khushuucdii ay tegayso ayaabay dee karaaha u tahay waa kii xadiidkii kalena laa salaata bixadrati acaam walaa huwa yudaafichu lahbataan xadiidna inooguba yimi saxiixa haddaba bal markaa taa karaahadeed marka culimmadu waxay yidhahdeen halkan waxaa la raacinayaa waxa la wixii qalbiga shuqlinayay bal axaadiista waxaa inooguma sugan ruuxoo salaadii iyadoo la aqiimayo xaajadiisa ka qaatay waxba yaanu kaba degdegin waxaana culimmadu kolley tan kuba qayda oo marka waqtigu waasac yahay macnaa waaba waqtiga bilowgiisii dhexdiisiio haddii cuntadii aada cuntidood cuntadaada iskaba dhammaysatid bal xataa jamacu hadduu kuba dhaafayo in bal waxaabay noqonaysaa waqti salaadii aad tukataa baaqia weeye oo baaqi ku ah laakiin haddii waqtigiiba intaaad cunayso uu baxayo waqti dambe uu yahay markaas dee waxa weeyaan salaada maqsuudkeedii khushuucda ahayd walow uu tegayo haddana salaadii oo waqtigeedii laga wada saara ka daran taasaa kaba weynoo markaa iyada dee waa la imanayaa dee waa laga yaabaa daahiriyadii ina yidhahd mee tanunbuu wadayaa tani haba dhaaftee laakiin waxa weeye dee laba mafsado marka ay kulmaan mafsadada weyn ayaa meeshii meesha lagaba saara iyadoo tii yarayda laguba dhacayo markaa salaadii oo waqtigeediiba laga wada saaro ayaa khushuucdoodiiyo tagta bal markaa iyadu kabamarkaas kaba mayn dee ka horeynaysa bal kolley axaadiidanta iyada inooguba sugani taasba weeye cilladu markaa waxay noqonaysaa un waa nafta shuqluunkoodan ay dee cuntadani ay uba jeedsanayso iyo khushuucdaa markaa tegaysa bal markaa dee waxaana jirtaa in waana tan oo dadkii axaadii laba hadlaye imaamkii maka dunaanayayoo kale dadkiibaa sugaya cuntadiibaa loo soo dhigay waqtigii la geliyay wuu gaadhay oo kale isaga xaaladiisu maxay noqonaysaa taas iyadu waa mid haddii ruuxu cuntadii isagoo wax ka cunayo kuba dhex jira laga yaabaa inuu gaajo baxo xaajadiisii ama wax kamida kaba qaatay salaadii la aqiimo ma kan loo soo dhigay weli aan cunin buu la mid noqonaya mise arrintu way ka dunaansaa kolley baab buu inoo raacin doonaa oo ah rasuulka ilaahay oo isagoo cunto cunaya loo yeedhay oo markaa baxay taas buu inoo raacin doonaa waa baabka ee waqtigii baa yar gaadhay laba raaciyahayd ama taas aan raacinay ahayde kolley labada arrimoodin sheegayo baabkaa dambe ayaan kuba sharxi doonaa wallahu subxaana watacaala calaa aclam